wasiiru dowlaha caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya iyo maamulka jaamacadda ummadda ayaa si wadajira u daafuray barnaamijka baarista indhaha oo si bilaash ah loogu fidinayo qaar ka mid ah ardayda jaamacadda ummadda munaasabadda adeegan caafimaad lagu daafuraya ayaa waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka tirsan dowladda dhakhaatiir iyo madaxda jaamacadda ummadda agaasimaha cisbitaalka mustaqbal doctor cabdisamed xasan iyo doctor cabdinuur faarax oo ka mid ah hormuudka jaamacadda ummadda ayaa ka waramaya ahmiyadda barnaamijkan maanta waxay noo tahay fursad fiican inaan i program screeningkii aan ka bilowna jaamacadda ummadda indhahan baaristeeda oo screenka muddo dheeraan wadnay ilaa two thousand eightkii marka hore waxaan samayn jirnay iskuulaadkaan tegi jirnay dugsiyada hoose dugsiyada dhexe well organized ma ahayn waa iska mari jirnay waa soo refeer garayn jirnay laakiin waxaan ogaanay waxaana sugaya inay intaa ka ballaaran tahay in base looga dhiga jaamacadda ummadda annagu aan gudbinno oo hadhow ardadu ay u faa'iideeyaan dadki oo jaamacaddu ayadu ay ka noqoto stakeholder gacanta ku qabato waa ka qabanaynaa insha allahu tacaala waana gaarsiinaynaa dadka intaan gaarsiin karno aad iyo aadna way soo way u mahadsan yihiin mahadaan la soo koobi karin qaar ka mid a ardayda jaamacadda ummadda ee loo sameeyey adeegan caafimaad ayaa ka mahad celiyey
waa barnaamij brogram muhiim ah dhammaan anfacaya ardayda dabcan barnaamijku wuxuu isugu jiraa in ardayda screening loo sameeyo qofkii indhihiis ay xanuunsan yihiin loo diro prescription loo sameeyo haddii aan nahay bahda jaamacadda ummadda soomaaliyeed waxaan rajaynaynaa dhammaan anaga iyo ardaydanaba inaan ka faa'iidaysano ee noo noqoto barnaamijkan barnaamij tababar oo ardayda lagu tababaraayo wasiiru dowlaha caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya maryan maxamed duuliya ayaa sheegtay inay muhiim tahay ka warhaynta ardayda jaamacadda si loo ilaaliyo badqabka indhaha aisbux markaan rabna indhaheenna inaan annaga koontaroolno lacagaan ku dhiibnaa waxaan aadnaa dhakhtar safaan galna annagoo lacagteenni haysanno haddana saf sii gelaynaa waa dareemaysid culayska maalintaas shaqada aad laheyd ayaad aga baaqanaysaa laakiin maanta alxamdulilaah xafiis muxuu ahaa galaaskiiniyaa neelagu keenay marka taas inaan ugu mahad celinno waa markii ugu horreysay oo barnaamij nuucaana loo sameeyey ardayda jaamacadda ummadda taasoo ay baahi weyn u qabeen ardayda jaamacadda ummadda